halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efamyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaali com waa maalin axad ah bisha maarso sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waa toddobiyo labaatan afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo aan ku soo qaadanayno howlaha shirkadda ay ganacsatada gobolka owdal ee ka hirgelisay halkaasi taasi oo diiradda saaraysa waxyaaba ay ka mid yihiin wax soo saarka iyo digaagiyo xoolaha horta digaaguun maahe dee warshado furun waanu leenahay oo furunkaan u qaybinaa magaalada boorama iyo agagaarkeegaba waxaa kaloonu leenahay geel isagana caanihiisa aanu magaalada ka iibinno
waxaad kaloo maqli doontaan ciyaarihii heesihii iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhowaada warkeennii dunida maleeshiyada al-shabaab ayaa waa berigii saakeeta weerar waxay ku qaadeen deegaanka af urur ee gobolka bari ee puntland halkaasi oo ay saldhig ku leeyihiin ciidamada puntland weerarkan waxa uu ku bilowday sida la sheega hoobiyaal iyo hubka fudfudud waxaa lagu soo waramayaa in uu waagu isugu bariyey ciidamada iyo sidoo kaleeto al-shabaab dagaalkii dhex marayay goobjoogo ku sugan tuulada af urur ayaa waxaa v o eda u sheegay in dagaalka weli uu ka socdo hadda meel u dhow tuulada af urur ma jirto ilaa iyo haatan waxwara oo kasoo baxay dhanka ciidamada puntland iyo kooxda al-shabaabba mana aha markii ugu horreysa ee kooxda al-shabaab ay weerar ku qaadaan deegaankaasi iyadoo dhowrkii sanoba oo dhowrkii sano lasoo dhaafay ahba ay weerar kale oo noocan oo kaleeta ay ku qaadeen kuna dileen askar badan oo ciidamada puntland islamarkaasina ay muddo kooban kula wareegeen deegaankaasi warkan waxaa sidoo kaleeto ka mid ah in wixii soo kordho arrimaha deg dega ee wararkaasi ku saabsan aad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda ergeyga gaarka iiraan maraykanka u qaabilsan robert melley ayaa sheegay axadda maantita inuusan si weyn ugu kalsoonin in heshiiskii nukliyerka ee quwadaha dunida iyo iiraan uu u dhow yahay inuu burburo taasi oo meesha ka saaraysa rajadii laga qabay koob iyo tobanka bilood ee lasoo dhaafay wadahadaladii vienna ee dhinacyadu ay ku heshiiyeen waxaa in lagu guuldareysto lana soo celin waaya heshiiskaasi qaybihiisa ugu badani ay markaas imaanaysa xili la doonayo koob iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay in barnaamijka nukliyerka iiraan hoos loo dhigay islamarkaasina cunaqabateyntii wadankaasi saarneyd laga qafiifiyo qayb ahaan waxaana guud ahaanba arrinkaasi ay cadaadis ku noqotay sidoo kaleeto bariga dhexe ayada oo quwadaha reer galbeedkuna ay rabeen si markaasi dhinacyadaasi ay ugu cadaadiyaan in heshiiskaasi laga miro dhaliyo waxayna taasi keentay in xataa saliidda dunida ay qiimo ahaan kor u korto tahay galab wanaagsan xaggiina xaggayagana subax wanaagsan halkaasi aad ka dhagaysanayseen barnaamijyadaasi wararka idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga ee v o eda markaana kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan uu nairobi noogu soo diyaariyey wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaad walba maalinta axadda aad ka dhegaysataan idaacadda dahornimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkan waxaa marti inoogu ah cabdiraxmaan cumar sheekh ibraahim maamulaha shirkadda hormuud oo ka mid a shirkadaha ganacsiga ee ay abuureen qurba joogta ka soo jeeda gobolka awdal shirkadda hormood oo ah shirkad ka ganacsata dhaqashada digaagga iyo xoolaha soo saarista caanaha geela iyo ka ganacsiga rootiga iyo keegga ugu horreyn waxaan weydiiyey maamulaha shirkadahaasi oo muddo lix sanno ka shaqaynayey gudaha magaalada boorama hal abuurada ganacsi ay magaalada kusoo kordhiyeen magacaygu waa cabdiraxmaan cumar sheekh ibraahim maamulaha shirkadaha shirkadaha hormood group ee furunka iyo digaaga iyo xoolaha kalaba soo saara ayaan maamulo ka ahay ee ku taalla magaalada boorama horta waxaan busineska la yidhaaho ama shaqadan baayac mushtariga la yidhaaho qof kastaa labuu ku talagelayaa inuu dibaanuu soo noqoni ka tago wadanka uu ama shacab caadiya noqdo ama qurbo u dhoofo ama qurbays haga noqdo qolooyinkaygan qurbajoogga khaasatan markaan gelaynay laba laba arrimoodunbaa ii taallay inaan arrintaa ka midha dhaliyo iyo inaan dee qurbihii awalba aan iskaga noolayn iskaga noqonno laakiin waa sheekadii daariq binu ziyaad albaxru waraakum walcaduw amaamakum meeshaan ku noqonayana waan ogay dhibteeda wax kaloo ii furan oon ahayn inaan guulaystaana meesha ma taallo markaa hawl adag baanu gallay habeen iyo maalin soo jeed iyo tacab iyo dad badanoo aanad isgaranayn oo aydaan isdhaqan garanayn iyo shaqaalaha waddanka oo aan tababarnayn dhibta ugu badan waxay naga gaadhaysaa shaqaalaha waddanka oo aan u tababarnayn shaqaale ahaan nin kastoo aad soo qorato wuxuu kaaga baahan yahay inaad qorto oo tababarto ood beriye dhan u dulqaadato oo qaladaadka uu galo intaad saxaysa ay kugu qaadato dhowr bilood calaa kulli xaal de kolley ummad badan oo nool baanu nahay qaar badan oo aad ku guulaysanaysaa jira laakiin boqolkiiba soddon ama afartan kuma guulaysanaysid taas dhibta ugu badani taasi ahayd maanta haddii la yidhaaho ma ka noqonaysaa su-aashaad weydiisay yacni faraqa u dhaxeeya dadka meelihii aan ku noolaan jiray iyo meeshaan hadda ku noolaa shaqayskuma leh meeshan waa dhul aad iyo aad qofka la qabsadaa ugu noolaan karo si xorriyada si ma garanaysaa ummad dad badanna uu ka caawin karo dadka qaar annagu dee maanaan ahaynun ilan maalintii haddaanu intaan lacagteeda iska qaato guri dhisto kireeyoon iska noqdo waan karayay laakiin aniga farxaddaydu waxay ku jirtaa intaasoo qof oo ka shaqaynaya meela ilaahay aniga igu ilhaamiyey inaan sameeyo oo caruura leh oo xaasas leh oo waalid leh oo cid walba leh ummadaasaan ka mid ahay aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay in ilaahay i waafajiye inaan imaado wakhtigaa maantana dee cid meel aan ku doorsanaya hadday tahay xag amni hadday tahay xag baayac mushtari hadday tahay xag yacni ummadda aan la noolahay gebi ahaanba guud ahaan somalilantan boorama dad ma garanaysaa wada ehel iyo qaraabaha weeye meel lagu doorsanaya ma jirtahal abuurada ganacsi ee aad qabataan gruubkiinan hormuud ee qurbajoogta ee aad samayseen ee waddanka gudihiisa aad ka samayseen ganacsiyada kale aad hal abuurteenna maxay horta digaaguun maaha dee warshado furun waanu leenahay oo furunkaanu u qaybinaa magaalada boorama iyo agagaarkeegaba waxaa kaloonu leenahay geel isagana caanihiisa aanu magaalada ka iibinno iyo xoolo kaloo la dhaqo iyaga laftoodu dee loo iibiyo mawsim ahaan marka uu sanadkiiba ama mar la iibiyo ama ama dee laqashaba oo aad howla howlahaagii ku qabsato waxa weeyaan jaanisyada yaalla waddanku jaanisyo yar maaha aniga geela waxa igu kalifay haddaan in yar kaaga sheego hashimo markaan waddanka ku soo noqday waxaan waxaan raadiyey caano geel oo farash ah meel kasta waan tegey tan markaan ka iibsado sibay igu dhandhantaa islaan kaleaan ka iibsadaa si kale igu dhandhantaa maalintii dambaa waxaan is idhi war maad halba iibsatid aad caanahayga cabtide hal dhashay baan iibsaday markaan iibsadeen dhowrkii wiigee hore si fiican u habboonbay walaalahay iyo saaxiibbaday soo raaceen kuyuuba hashii loo galay wax alla waxaan ka cabbaan waaye waxaan is idhi war sidaan ku noolaan mise soo badi sidaan u soo badinayey iminka geeligu de ilaa boqol wuu ku dhow yahay markaa iminka waxaaba igu dhalatayba war dadkan qaar baa la odhanayaa wuu xanuunsanayaa faalij baa ku dhacay caano geel ma wax kale ma cabbi karo dadkii waxayba u isticmaalayaan qaab dawa ahaana caanihii geela markaa suuqa ganacsiga ee caanaha geelu ilaa heer ku gaadhay markaasi kor buu u kacay oo baahidiisii way badatay oo baahidii waa daboosheen
horta geela wax dhaqa magaalada booramo caanihiisa ka baamisharyaan uga horreeyey laakiin rag xarfaana ayaa markiiba koobigareeyey qaar baa imika aniga labaday in ka badanoo geela leh boqolaal leh kuwaasina suuqay ka iibiyaan dumarkii way ku jiraan caanihii geela baahidoodii kor unbay usii kacaysaa waayo dumarkii ku iibinayey meelihii awalbaa caanaha lagu iibin jiray weli sidii bay ugu iibinayaan annaga dee magaalada dhexdeedii baan ku naallaa galabtii iyo subaxii mararka qaarkood kiw baa loo soo gelayaa wadaadadu mar alla markay masaajidka ka soo dareeraan iyagoo aad tabliiq moodaysay meeshii saf dheer usoo gelayaan waayo hortoodii baa loogu lisayaa aniga farxaddaydu waa intaaba in dadkaasi caano farasha oo hortooda lagu lisay inay helaan laakiin baahida caanaha geelu aad iyo aad bay u jirtaa inkastoo aanu wadankeenani ahayn wadankii geel qaadi kara laakiin haddana geelan logumaanaan talagelin inaan daajinno waayo dhulku waa beero iyo buuro laakiin beerana waanu kiraynaa waananu iibinaa cunto kalena waanu siinaa
geel wuxuu u baahan yahay calaf badan oo uu cuno iyo biyo uu cabo halkeed ku xanaanaysaaneed ku dhaqdaan calafka iyo biyahana halkeed uga heshaan
horta waa runtaa geelu berigii hore markaan meesha markaan soo dejinnay halkan geel yar buu ahaa iminka waa geel badanoo geel madaxa wey marka waxaanu samaynay geela waanu kala qaybinay qayb irmaan oo la liso oo ilaa kuntameeyaah iyo qayb gudhay oo iyagu kuwa bedelaya qaybta irmaan baa joogta halkan ka kale waxaan u dirnaa dhul ilaahay u habeeyey oo dhulkii geelu soo daaqi jireen caleemaha iyo naturalka ahayd ayuu soo daaqaya kan waxaanu siinaa waa runtaa wuxuu u baahan yahay cunto iyo biyo biyo horta meeshiiba ugu rakiban yihiinba twenty four hours biyo way ugu jiraan tan kalena waxaanu siinaa cuntooyinkan aanu siina digaaga brotiin badan baa ku jira waa cunto aad iyo aad u fitamiin badan markaad siisa geela geel gebigiisa waa caanu noqonaya marka kolley de wa mid dhakhtarran nagula taliyeen inaan sidaa yeelno waananu ka faa'iidnay runtaa wanaagsan waxaanu siinaa cuntadaa digaaga qayb ka mida geela waanu siinaa furunka waanu siinaa garowga iyo arabbikhida iyo buushiga iyo maankaal baa laydhaa oo laysku shiiday oo joonida ku jiro bakhaar dhan baa halkanaa odag adaad waan ku tusi karaa marmuun bakhaarkaasaan dhignaa inta guga oo dhan ma siino mar alla markuu qaado roobka oo dhulku noqdo siigo uu bilaacalee noqdo markaasaan cuntadaa siinaa maca nirgahooga kuruskumaa intaa la ekaanayo waa ku caafimaadaya dhakhtarrana waa noo keenaa noo daweeya
markaad eegto dhaqashada geela iyo wax soo saarka caanaha ee aad ka samaysaan ma is leedahay ganacsigaasi waa mid iswadi karaya suuqiina ay kugula soo biireen rag kale oo ganacsigaagii ku lamida ka sameeyey
runtii miduuban dee kuu sheegay laakiin afar xarumood oo geel lagu dhaqaa ku yaalla kuwaasi dee waa kuwa markii hore yaryaraa intaasoo dhani iyagoo jira haddana caanihii geela anigu dee nin kasta adigu bal magaalada booramo dee dhowr boqoloo kun ku nooshahay oo boqolkiiba labaatanuni caana dalbadaan ka war waa loo baahnaanaya waana loo baahanya qof alla qofkii dhiqi karaya ee hayn karaya kolley geelu ma hawl yaraa ciidan buu u baahan yahay ilaalintiisa oo keliya dadka ka shaqeeya geela ayaa toddoba nin baa iga shaqeeya labo xaggaa ka shaqeeya ilaaliye kaa geele dibadda ilaaliya laba laba nin baa ilaaliya geeli la iska sii daynaye iska soconaya un maaha dee maalin walba goosan baa lumi geel wada geel lumay unbaa yaa daba taagnaanaysa kan wuu katiinadaysan yahay xerada daqiiqad kama baxsan karo halkanna ilaa afar nin baa ka shaqeeya ilaa shan nin mid xaadha ku nirgaha un ku shaqa leh laba lisa intaasoo dhan baa jooga marka lacagtaygaga baxda isaga uun ilaalintiisa waa toddoba boqoloo dollar baan bishii ku bixiyaa geela iyo ragga ka shaqeeya uun
caanaha geela aad ka listaan maxaad ku shubtaan seed suuqa u geysaan ma iyagoo moorgaraysan baad geysaan ma iyagoo aad ku shubtaan waxyaabo kale aad geysaan seed suuqa u gelisaan
su-aasha ugu adagadi weydiisay waa su-aasha berigii hore intaanu karoonahani jirin waxaanu soo qaadan jirnay baalahan biyaha laga cabo ayaan meel u samaysanay waan ku keliingarayn jirnay markaan nadiifino ee aan biyo jad ah oo kulal ku maydhno ayaan dib ugu iibin jirnay caalaha geela iminka qof kastaa wuxuu isleeyahay bahashan biyaa lagu soo cabay shirkadaha qaarkood iyagaaba samaystayba caagado ay ku shubaan oo magacoogu ku qoran yahay oo baagareeyaan annagu weli maanaan gaadhin laakiin waxaan u samaynay baca gaara bacahan addunyada dhan waa laga isticmaalaa iminka bacahan etoobiya waa laga isticmaalaa meel walba laga bac baad ku shubaysaa nadiif bacahan dee la iibiyey ee cusub waayo qofka isagoo arkayaad ugu shubaysaa dee bacdii mar labaadna lama isticmaali karo qofkii waxaa loo wixii shikiga qabay oo dhammi horta halkaas inagu daayay laakiin maalmihii ugu horraysay markuu karawanaani soo baxay waanu la kadeedanay dadka qaarna kooba koobay soo qaataanba annaga kuwaasaa noogu wanaagsan weelkiisuu soo qaadanayaa wuxuu leeyahay waa kan koobkaygii waan sitaa koobkayganaan ku miisanayaa adigu gorofka markaad ka soo lusta halkan igu shub halkaad ugu shubaysaa isagaa miisanaya isagaa weelku sitay kusii shubanaya marka nin walba siduu doonayo ayaanu u samaynaa laakiin saasaanu u samaynaa aan ku iibin waxaynu ka warqabnaa inay kaceen badeecadihii waddanka dhinaca maciishadda markaad eegto waxaad leedihiin warshad soo saarta rootiga siday idiin saamaysay badeecadaha kala duwan ee aad ka samaysaan rootiga
aad iyo aad bay noo saamaysay run markaan kuu sheego waxa weeyaan haddii aan ku warqad haddaan kuu dhiibo adiga laftaadu waad akhriyi kartaa waxa weeye tii ugu horraysay ee aanu waxaan horta ka samaynaa roodhida waa daqiiq iyo sonkor iyo saliid baan ka samaynaa sanadkii gii markii aanu markay shaqooyinkani caadiga noogu socdeen waxaan samayn jirnay jooyadda daqiiqda waxa laga siin jiray siddeed iyo toban doollar maanta waa siddeed iyo labaatan iyo weliba dheeraad faraqa u dhexeeya intuu yahay waad garanaysaa jooyadii waxa ku biiray toban doolar sonkortu waa la mid saliiddu wayba kasii dar way kasii way ka sii daranta mar haddaan kuu sheego sonkorta sonkorta waxa weeyaan waa labiyo soddon iyo badh maanta wuxuu ahaan jiray afar iyo labaatan two thousand twentygii weeyaan haddankaan kuu sheegaya two thousand twentygii kontonka kiile ee daqiiqdii wuxuu ahaa labaatan maanta waxa weeye toddobiyo labaatan iyo badh weeyaan bariiska wuxuu ahaa lix iyo labaatan maanta intuu yahay kontonka kiilo waa siddeed iyo labaatan baastada waxay ahaan jirtay toddoba tobanka kiilo iminka waa sagaal waxaa kaloo shidaalkaa ugu daran saliidda waatan labaatanka waxay ahaan jirtay toddobiyo toban iminka waxa weeyaan saliiddu waa labiyo soddon labaatanka labaatanka litir faraqa intaa leeg baa u dhexeeya shidaalkaa ugu daran shidaalka od arkaysa shidaalku waxa weeyaan wuxuu ahaa batroolku point fifty six buu ahaa iminka wuxuu iminka waxa weeyaan point eight seven diiselkuna waa waa la mid diiselku wuxuu ahaa point point fifty two buu ahaa konton iyo laba naaftada iminka waa point seventy intaasoo dhan bay wax isbedeleen dee wax alla wax sidiisii ahaanayaa maalin walba kor bay u socdaan annaga dad baa nala xisaabtamayoo le waxa weeyaan dee quutal daruurigii baad haysaan wallaahi hawshu horta waa hawsha aad arkayso maadaama sixirkii maciishadii aad ka samaynayseen rootigu uu sare u kacay idinku qiimihii wax ma ka bedesheen kor ma u qaadeen weli waxba umaanaan qaadin laakiin dee kolley duruufi way keeni doontaa qiyaastii sida ka muuqata laakiin iminka weli wax alla waxaanu ka qaadnay ma jiraan imsaad ku iibisaan xabadda roodhiya xabadda roodhida waxaan ku iibinaa annagu laba kun baan ku iibinaa dukaankuna wuxuu kusii iibiyaa laba kun iyo shan boqol dadka naga faa'iiday ee roodhidan markaan dubayno horta roodhida iyo isku mid maaha dee shaqooyinka kale roodhidan dadka ka shaqeeya waa dad badan waana twenty four hours habeen iyo maalin dab baad isticmaalaysaa kaarabad baad isticmaalaysaa shidaal baad isticmaalaysaa baabuur iyo dirawalin baad sideed sideed baabuur baa jooga sideeddaa baabuur nin kasta dirawal baa saaran mid kastaana shidaal buu baahan yahay shidaalkii iyo daqiiqdii iyo saliidii iyo wax alla wixii oo wada kacay oo dirawalkiina qaato uun weli intuu qaadanayay maalin dhaweyto waxay igu khasbeen inaan lacagta wada badiyo waayo dee waxba ma iibsan karaan markaa dee anaguna waa kulley dee hawluhu saasay dadka u haystaan intooda badan waanan dadaalaynaa intaanu dadaali karna insha alla dowladduna de kulley waxaan filaynaa inuu makhrajun yimaado ama shidaal ha jabo ama daqiiqi ha jabto ama wuxuu kulley dee dadka rajada qaba ee isle waxbaa isbedeli doona ee hadaalina unbaanu nahay intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii hibada iyo halabuurka ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay halabuurada ganacsi ee qurbajoogta awdal ka sameeyeen magaalada boorama waxaana marti inoogu ahaa maamulaha shirkadaha hormuud cabdiraxmaan cumar sheekh ibraahim ee ka ganacsada dhaqashada xoolaha digaaga soo saarista caanaha geela iyo ka ganacsiga rootiga iyo keega waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama anigoo haashim sheekh cumar good tan iyo kulantadeenna dambena waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo
haashim sheekh cumar good ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya hibada iyo hal abuurka halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington waa tahay markana haddii bal aan qodob iyo mid labo wararkeenii ugu waaweynaa aan soo qabto maleeshiyada al-shabaab ayaa waaberigii saakita waxay weerar ku qaadeen deegaanka af urur ee gobolka bari ee puntland soomaaliya halkaasi oo ay saldhig ku leeyihiin ciidamada puntland ah waxaana weerarkaasi uu ku bilowday ayaa layidhi hoobiyayaal iyo sidoo kaleeto hubka fudfudud waxaa lagu soo waramayaa in uu waagi isugu bariyey kooxdii weerarkaasi soo qaaday iyo ciidamada puntland goobjoogo ku sugan deegaankaasi af urur ayaa v o eda u sheegay in dagaalka uu weli ka socda hadda meel ku dhow tuulada af urur ma jirto ilaa iyo haatan cid wax wara ka soo saartay dhinacyada puntland ama al-shabaab haddii ay ahaan lahayd weerarkaasi maaha markii ugu horreysay ee kooxda al-shabaab weerar ku qaadaan deegaankaasi ayadoo dhowr sano ka hor weerarkan oo kaleeta ay ku qaadeen ayna ku dileen askar badan islamarkaasina ay muddo kooban kula wareegeen deegaanka af urur warkan wuxuu ku soo kordho waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda ergeyga gaarka ee maraykanka u qaabilsan arrimaha nucleerka iiraan robert marley ayaa waxa uu sheegay axadda maantita ah inuusan ku kalsoonayn in heshiiskii nucleerka ee quwadaha dunida iyo iiraan uu u dhow yahay inuu burburo taasi oo meesha ka saaraysa ayuu yidri haddii ay dhacdo rajadii laga qabay koob iyo tobanka bilood wakhtiga ku siman wadahadaladii vienna in lagu guuldaraystay soo celinta heshiiskii nucleerka iiraan labadii kun iyo shan iyo tobankii oo la doonaya in lagu yareeyo barnaamijka nucleerka iiraan ayaa waxa uu saldhig u noqday ayaa la yiri iyadoo sidoo kaleeta la khafiifiyey cunuqabateyntii saarneyd iiraan ee dhinaca muddada ku salaysan barnaamijkaasi hubka nucleerka haddaba in la soo celin waayo wadaxaajoodkaasi oo uu burburo ayaa waxa ay dhinaca kale caqabad ku tahay guud ahaanba bariga dhexe tan iyo markii heshiiskaasi dib loo soo nooleeyey sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii ayaa waxaa iiraan looga badashay in la khafiifiyo cunuqabateyntii horey u saarneyd waxaana guud ahaanba bariga dhexe soo wajahay markaasi wixii ka dambeeyey in culeys amaba la saaro cadaadis dhinacyada dalalka halkaasi si markaasi looga dhabeeyo tallaabadaasi waxaase wakhtigaasi kor u kacay qiimaha la kala siisto shidaalka guud ahaanba bariga dhexe markana dhinacii heesaha haddii aan wada leexano
uralcayntii adduunka iyo xidigtii haweenka uralcayntii adduunka iyo xidigtii haweenka hawalayda ooydo aan ka soo xushaa wiilahaygiyo xaaskaydii noqotay guri xalaala joogo xilwiin baana saaranay xigtadiyo qaraabada xagigiyo xaggaagaba waa inaan xadoornaa kol haddaad xidhaahaygiyo xaaskaygi noqotay guri xalaala joogno kol haddaad xidhaahaygiyo xaaskaygi noqotay guri xalaala joogno xilweyn baana saarane xigtadiyo qaraabada xagigiyo xaggaagaba waa inaan kalooraa isxurmaynta labadeenna haddaad xabiibigu tira anna xayaadkii kugu yira isxurmaynta labadeenna haddaad xabiibi igu tira anna xayaadkii kugu yira waxanoy xaggayga qalbigu qalbigu wuu xasilaya xaaduna istaagtaa isxurmaynta labadeenna haddaad xabiibi igu tira anna xayaadkii kugu yira isxurmaynta labadeenna haddaad xabiibi igu tira anna xayaadkii kugu yira xabiibi xaggayga qalbigu qalbigu wuu xasilaya xadumaystarta qurux looxan toobshaay xaragada dhalatay qurux looxan toobshaay xaragada dhalatay xubna dabacsan leeyahay diixistayga deeqday
heeskaasi ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkai dhallinyarada maanta oo aan idinla socodsiinaya anigoo ah sahre cabdi axmed intaynu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono dhammaanteen nabadgelyo ayaan idin leenahay
qurux looxan toobshaay xaragada u dhalatay xubna dabacsan leeyahay diixiskayga deeqay xaqiiqadii jacaylkaay xanaanadii naftaydaay xumaan kuma duure xaqiiqadii jacaylkaay xanaanadii naftaydaay xumaan kuma duure hadday xurgufti maadala ammaan kala xanaaqnaba anxallimo dhexdeenu